Jaamacadda Hayaat ee magaalada Muqdisho ayaa qabatay munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinayo gabdho ku guuleystay tartanka cunto karinta ee ay qabatay jaamacadda. Munaasabadda waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda, macallimiin, waalidiin, dhalinyaro, ardayda qalin-jebinaysa iyo marti sharaf leh. Qatar Maxamed Nuur Gudoomiye ku-xigeenka Jaamacadda Al Hayaat ee magaalada Muqdisho ayaa ka warramay heerarka tartanka uu soo maray iyo ardayda ku guuleysatay.
waxaan rabaa inaan sheego dhammaan ardayda soo gudubtay wareegyada u soo gudubtay dhammaan ardayda tartamtay afarta arday ee finalka ku soo hartay waxaan rabaa inaan idiin sheego run ahaantii dhammaantiin waa guulaysateen maxaa yeelay gabdhaha markii la fiiriyo boqolkiiba lixdan jaamacadda ka yihiin nambar aad u badan waaye laba kun kun iyo- way ka badan yihiin marka in saddex iyo toban gabdhood ay soo baxaan ay tartamaan waxay muujinaya xirfadda iyo kalsoonida ay leeyihiin ay muujinaya marka dhammaantood annaga way noo guulaysteen muhiimadda tartanka aan u qabinayna waxay ahayd dhiirigelinta iyo inaan sare u qaadno xirfadda gabdhaha jaamacadda caafimaadka alxayaat Marti sharaftii ka qayb galay munaasabadda ayaa u hambaliyay ardayda ku guuleysatay tartanka.
oo maanta yacni ku soo baxday aadaa ugu faraxsanaa gabdhahayga dadaalay meeshaa ku gaareen hambalyaa leeyahay gabdhaha soo baxeen iyo gabdhaha ku dhiiradayba inay u tartamaan cunno karin farxadeenoo tahay in sanadkii labaad oo xiriir ah gabdhaha jaamacadda caafimaadka alxayaad dhigto in loo qabanayo tartanka cunto karinta Ee, waxaa u hambalyeynaa dhammaan tartamayaashii kusoo dhiiraday inay ka qayb qaataan ardayda tartamay kulligiina waa guulaysteen waayo waxay u tartanteen jaamacaddiina ee waxaa muujiseen karti iyo geesinimo intaanan qof meel joogaan qofkii tartamo kaamirada soo istaaga ee kulli maaha qof oo daciif ah Qaar ka mid ah ardaydii ku guuleysatay tartanka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin guusha ay gaareen.
magacayga waa caaisha xamsi shandoon waxaa ka mid ah gabdhaha dadka jaamacadda alxayaat jaamacadda oo s- waxay sanadka labaad noo qabatay kuukinka Een, anigana sanadka labaad waa ka qayb gale alxamdulilah sanadkan waxaa galay kaalinta koowaad waxaa u mahad celinayaa dhammaan dhammaan maamulka jaamacadda oo noo soo gudbiyey inaan ka qayb galno kuukinka waxaa ku faraxsanahay saddex iyo toban gabdhood ee ku tartantay cunto karinta inaan ka mid noqdo gabdhaha soo galeen kaalmaha waxaana aad ugu mahad celinaya jaamacadda caafimaadka alxayaad ee noo taabagelisay barnaamijkan sida quruxda badan ee gabdhaha ku dhiirigelinaysa waa ku faraxsanay maanta inaan ka qayb qaato tartanka cunto karinta jaamacadda alxayaat Een, dhiirigelinay ii tahay inaan kasoo baxo kaalinta labaad aa galo Tartankan cunto karinta ee ay qabatay Jaamacadda Al Hayaat ee magaalada Muqdisho ayaa sanadkan waxaa ku guuleystay saddex iyo toban gabdhood kuwaasi oo la guddoonsiiyay abaalmarino kala duwan.